bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa min fayla dhugun sidayaala ka dhowaada warkaaminima idaacadda warsang qodobadiisiin ka dheegi doontaan waybaa ku mid ahaa ciyaal isku qoyse oo ka amuudan dabaqobsadii mansho oo kayaala kismaayo xubin ku mid ee guddiga qaran ee taakulaynta ciidamada oo is-casiriya taliyigiinaba sugidda degmada kaxada oon dhamadi dhaawac io hadeeriya maamulka degmada baydhabo way babaaqan daray shacabka madowine waare oo ku hadalay walqubad sheenku horaya beela caalamka holanka baaqeentiya taageerta hirshabeella aqbaraadka binaankana wayba ku mid ahaa dad qaxootiya oo afrika dhamay koonga antonio guteres oo markaleed baaqan dari hogaamiga mayarmara iyo weliba hamaas oon isdiyaaryahay dantiya qobsada doorasho toban sano kureeda
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinnamo dhugunsidayaal axadee uusniignaha gala hayta taarigdan iyo ka-eedanta tum iyo toddobada bil sagaalaa sanadka labada kun tum iyo toddobaha ka dhowaada warkii ofisanga maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baayaanka baaqay shacabka ka nool degmada antiyo laamo ammaanka iyo kula shaqeeyaan sugowka ammaanka magaalada guddoomiga degmada baydhabo waana eduqa cabdulaahi cali wating iyo weyba uuse sheegay wada shaqaynta shacabka degmada baydhabo laantiyo intiya amniga hagaagana dadka ka nool magaalada baydhabo maalmo wibayo fahmeena ahamiyadda iyo lataamaanka saas oo kale guddoomiya sheegay intii xooga saara doonaan wacyigelinta bulshada ka nool magaalada baydhaba ammaanka maybo geega magaalada baydhabo ka jara in la xoojiy iyo horumarka maybo in la xoojiy iyo guud ahaan horumarka koonfur galbeed ka jara in haddan la taageero la xoojiy intaasna ka wada talaanin intaasna dheeftiya in laha ariga taawiya yacni bulshadii iyo booliskii laamii ammaanka iyo nabad sugidii iyo maamulkii hoob wada shaqeyn maaniinbahi maaniinbahi ammaan ahaniinbahi horumar ahaniinbahi mayba beris laakiin taasoo hoob wada shaqeeyo fadna meelaha intaasi mayba makooyo fadna saa darti ee bulshada maybo ahan qeybaha oo muhiimad ah yaa maybo nidaamka dowladeedka leyin oo may fadaan ahan amniga magaalada baydhabo meel maraw in kordhanqaad may fadaan geega xaafad kasta may ka taalehan xarun oo boolisa ka taal la'aan kas may lansuubi xarun boolisa lansuubi godoomiyaha laanta iyo godoomiyaha xaafad iyo godoomiyaha tabeelaha wal alaala wali xaafadaas ka dhihi maybo xaruntaas boolisa yaa kala kaaladaayan saas darti ee dhibaatooyinkii maybo iyo dhibijeedi waa maybo maalmaybu ha yaraadeen taas may sheenay in laamihii amniga iyo bulshadu si toosan iskiri ma hesheen tan kale una dhibaato badan iyo broblem badan yaha marinin sagaalii kooda ka bilaaw ilaa iyo lamadu kuma tumo iyo meegaas afartii mayba dhibaatoley dhibaato lahmaraay codkaas way bahayay guddoomiyaga degmada baydhaba madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi awaare iyo ku hadalay walqobad sheenka horey ee kaeedan dhibaatooyinka ku jara deegaanada maamulka hirshabeelle waraysi marusasiyahay v o eda iyo madaxweynaha weybouse sheegay intii walbadan ku qabada doona jidadka hirin ee kayaala degmooyinka maamulka hirshabeelle weybous sheegay intiuuse ku shaqayi doona sidii la furan lahaa jidadka iskiirow magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne dadka ka nool deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa sheegan inti jidkaasi oo ka qaban dhibaatooyin weybanuusi sheegay furowka jidadkaas intii oo la kaalada doonaan dowladda dhexe ciidamada camisonga tan kaleeto oo iyaduna aad muxuu ahay dhibaato noogu haysaa waxa way jidadka kale xirxiran gaar ahaan jidka jidka u dhexeeya xamar ilaa beledweyne magaalooyin runtii magac ahaan yacni dadku waa xor laleeyahay laakiin xorriyaddu maaha inaad xabsi kor ka furan inaad ku noolaato xorriyad laga yihaa waa inay dadku xor u yihiin inay ganacsadaan oy beero fashaan oy muxuu ahay wax soo saarka beeraha suuq geeyaan oo ay xoolaha suuq geeyaan oo magaalooyinku isku furan yihiin waa inaan helnaa dhaqdhaqaaq waa in la helaa marka aniga waxaan aad xoogga u saari doonaa insha allahu tacaala anigoo kaashanaayo ciidamada qalabka sida dowladda kuwa anagu aan leenahay iyo walaalaheen runtii aada noola noola mataqaanaa shaqeeya amisom inaan bal jidkaas sidii lagu furi lahaa aan xooga saarno maxamed cabdi awaare weybouse kala kulamo doone qanciyowka walgorodadaha gujeeda gobolka hiiraan oo hadda qaarasho oon ka qanacsanayna maamulka cusub ee weeldhati hirshabeelle isla wararka hirshabeelle antinuun ku banaa xukuumadda soomaaliyan ka baaqdi beele caalamka antiya taageerta madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle si uusan ku gudub caqabado fara badan ee xilligan horyaala wasiirka arrimo guda soomaali mudane cabdi faarax saciid juuxa ayaa ku hadali be ayaa ku dalbaday beele calamka antiya muujada taageeradaiyo ka eedan deegaanada maamulka hirshabeelle si amni lankodhega deegaanada hirshabeelle wayba wasaasoo kale tilmaamay intiya muhiim ee danta si wada jir lanla wada shaqeeyay madawiinaga cusub ee hirshabeelle dowladda soomaaliya sheegtay intiya ka go-onta sidii amni iyo horumarin ballanka sameey lahaya deegaanada maamulka hirshabeelle xildhibaanada hirshabeelle iyo shalay magaalada jowharka dooradeeg madawiinaga cusub ee hirshabeelle kureed markii dhowaan yo xilkii ku qaadeen madawiinagii hore ee maamulkaas ali cabdulaahi cusuble wixii naga aadan ayaan ka qabanaynaa international kordheesha caalamka oo iyadana soomaalidu waa yaxsane xaggeeda fiirsaday waxay ka sogoona inay taageerto ayaan ugu baaqaynaa oo ay ka hawlgasho meeshaan wax badanna waxay ku dhacaan doonaan in meeshaan amni ay noqoto kala damayn ay noqoto dadkeedu israaco waxaan idinka codsanayaa in aan baranno inaan wada shaqayno oo cidda aynu maanta mas-uuliyadda saaray oo hawshaa iyo xilka culus aynu u dhignay inaan gacan u noqono oo hareeraha istaagno oo hawsha la qabanno hawshaan waa hawl wadareed madaxweynaha la doortay keligii ma qaban karo dan aynu burburinaynay muddo dheer weeye inaynu wada dhisno oo keliya ayaana wax kaga qaban karaynaa marka mas-uuliyaddaas hadda nin intaynu aynu aynu usaa mas-uuliyadda u dhigno inaynu ku fiirsanno waxba lagama samayn karayo waa hawl aad iyo aad u ballaaran oo loo baahan yahay inaan hareeraha la istaago oo lala qabto waa soo dhaweynaya waxa meesha ka shancayaal oo isku qoysaya geega ka dhammadeen dabaqoobsadii maysho oo ka yaala magaalada kismaayo iyoona dhacdadan iyo eed aan ku nahayn dadka ka nool deegaankaasa wararkaiyo sheegahanti shantaciyaal ee dhammatii kinkuwiin usajari lisanajar meele kankayar nuusahaye unugnaas nuugaye dhacdadan yakudhiidii meelele ka magacaabo dalxiiska xaafadda barjano ee magaalada kismaayo waybaana la sheegay intii umaada dhalliciyaalkan iyo kahirti manka iyoona dhardhagoonka bati xaafad kale siiya nolol maalmeedka yaalkaas yahaan raadida wararkii intaas kasii daraha inta cilada kudhalatay koronto ka jari manka iyo iska bedelii daba gebiyahaanba qobsidii mankayo ka jaran ciyaalka umaada dhale ciyaalkan yaa la sheegay inti markii laka wargeli inta ciyaalsha dhammadeen waaniyo dabka dhammadeen iyo istaaga ku dhiidi waana suuxdii sida la sheegay shariif cabdiraxmaan cabdulaahi oo derisi lahaaye qoyskan iyo masiibadan kadhiidi iyo sheegay inti dhacdadan yahaydi too ku argagaxeen dhammaan dadka ka nool xaafadaasa wararka ugu kooyahay magaalada muqdisho ee sheegaan inti taliyagii nabad sugidda degmada kaxada maxmuud xasan macalin cabdiraxmaan oo ka maga dheeray qooley wasaan dhammadii dhaawacyaha ku deeri rasaas dabley hubaysanka ka fureen baabursha ee xeluusa maraaya xaafadda xoosh ee degmada dharkiiley taliyaga oo dhaawac ahaan lahan ku taliyaga oo dhaawac ahaan lahan laroo isbitaalka iyo markii danba aan dhammadii dhaawacaasa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalan ayaa sheegay inti taliyaga uusan dhammadii dhaawacyaha ku deeriya dableyda hubaysan ee weerari baabuurka uusan la dareeri taliyagayaa la sheegay inti baabuurshay iyo isku hor jareen dableyda rasaasta ka furtay baabuurshaya degmada dharkiile oo emeela laka rasaasay taliyaga iyo muddooyinkii kada dambeeyay nagatii gooba anka badan ee ku dhiyaayeen weerar laka fulyow baabuurta iyo saariyeen mas-uuliyiinta dowladda meel warkaasi ku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qaramada midoobaya ka baaqda intii baaritaan laga sameeyay bariga dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee konga oo laka dilay qaxootaha ku jeeda burundi howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe weybayo sheegana inta ciidamada ammaanka ee dowladda iyo toogadaan sodday todoba qof oo qaxootiye waaniyo dhaawaceen boqol tun iyo todoba kale kusimaga afhayeenka howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee dalka konga iyo oo ka sugan magaalada kinshansa iyo waybayeenka baaqda ee ciidamada ammaanka intiioo xaaladda xakameeyeen hal askariya laka dili dhacdadan kureed markii qaxootiga iyo banaanbax ka sameeyeen afar qof oo reer burundi e oo koonga lagu tarxiili lafadaaye kukumida qaxootiga kanoola meela iyo ku bilaawatii colaadan wayba uu sheegay intii sarkaal maxali e uu sameelas booqadii maalmoon ka hor ah wayba uusuuna sheegay intii xukuumadda iyo aan ku warhayna arrintan ku dareerta meelaasa dhina kale sarkaal ku tirsan wasaaradda arrimo guda ee dowladda jamhuuriyadda dimuquraadiga ee koonga ayaa sheegay inta ciidamada iyo iyo cobsiyan qaxootiga meelas kanoola boqolaal kun oo qaxooti reer burundi e iyo dalsho isku kurooreen kureed markii colaadiya dalkaas ku bilaabatay kureed go-aankii madawiine xoghayaga guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo markale dhanka baaqay hogaamiga mayarmar antiyo ha afjaran howlgallada militari ee ku rooreen kumanaanka kun ee qof ee muslimiinta rohinga ee hana soon roorahayaan dalka deriska ee bangaladeesha xoghayaga guud ee qaramada midoobay antonio guteres iyo carabka ka adkaayintay dadka rohinga lan ogolaada intii daalshoreedanka nagadan waybows sheegay intii isku cadda intii cadaadiskan iyo lakulmahayaan muslimiinta lakuutira badinye ee kanoo rohinga antioo sameeya hayaan militariga mayarmara warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkungan inkeegi dhugunsadayaal intii warkanka lamid ee reedanku kulmaan waybasingu dabaana sidaa iyo ammaan alla